soomaaliya ayaa waxa ay saxiixday xeerka xuquuqda naafada ee qaramada midoobe iyadoo wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ay ka shaqaynaysay muddooyinkii u dambeeyey xeerkaasi si loo meelmariyo haddaba wasiirka wasaaradda haweenka deeqa yaasiin oo ku sugan magaalada new york ee dalka mareykanka ayaa qalinka ku duugtay xeerkaasi xuquuqda naafada oo soomaaliyana faa'iidooyin badan u leh haatan ayay si toos ah qadka ugu jirtaa mudane wasiir waxaad faahfaahin inaga siisaa xeerka aad saxiixday maanta iyo waxa uu yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamay dhammaan axdigan waa axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda dadka naafada ah oo loo yaqaano c r p d ama convention on the rights of person with disability marka soomaaliya maanta saxiixi aan saxiixnay waxaan ka mid waxaan noqonaynaa boqol iyo toddobaatan iyo sideed wadankii saxiixay oo boqol iyo toddobaatan iyo toddoba naga horreysay marka kadibna hadda waxaan gelaynaa process la yidhaaho ratification kadibna uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu saxiixi doono arrintan laakiin waxaa ka horreysay oo ay xukuumadda federaalka ay suubisay waxaan aan ka shaqaynay ka wasaarad ahaan inaan sameyno sharci dhisaya hay-adda dadka naafada ah golaha wasiirada ayaa labaatan iyo sideedii junio laba kun iyo sideed iyo tobanka ansixiyey maantana waxay hortaallaa golaha shacabka marka waxay ahayd arrimo howlo hore u soo socday waxaa ka mid ah dhisidda dhismadaha hay-addan dadka naafada ah haddana waxaa kusoo xiga in oo si axdigan qaramada midoobay aan ka qayb galnay kadibna waxaa hadda haddana aan soo dhammaystiri doonaa oo isaguna aan hadda bilownay sharcigii dadka naafada ahaa marka tan waxay tusaysaa maaragtay in oo xukuumadda ay shaqo weyn ka qabanayso daryeelka marka sidaan waxaan hore u sheegaya waxay tahay in xukuumaddu ay maaragtay howlo aad u wanaagsan ay ka wado dhinaca arrimaha naafada taasna horta waxay ku timid codsi ka yimid maaragtay dadka naafada ah maarata arrima civil society-ga oo sanooyin badan arrintan usoo olo oleynaye marka waxawa ayagana ammaan ayaan ammaan gaara ayay leeyihiin sababtoo ah arrintan hadda maanta inaan annaga xukuumad ahaan ka jawaabno waxaan un ka jawaabeynaa codsi dadkaas ka yimid maaragtay hay-adaha maaragtay bulshada rayidka ah dadka naafada waxay ahayd maaragtay ay ayaga soo muujiyeen ay mar walba xukuumad kasta ay ka codsanayeen arrimahan in loo fudiyo hadda ilaahay waa maaragtay ilaahay dartiis iyo juhdi badan aan gelinay ayay maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan wadkeena gudihiisa loo loo baahna aan ka shaqeyno islamarkaasna dowladaha ile waxaan ka midna adduunka dowladihiisa inaan ayagana conventionada ee adduunka dowladuhu kale kale ee saxiixaana maanta inaan maaragtay soo gaarnay waa arrin aada u wanaagsan sababtoo ah sida ku cad waxaan qodobkeen dastuurka ayuu ku cad yahay qodobka tobnaad koo iyo tobnaad iyo labayo tobnaad ee dastuurka federaalka ah oo ka hadlaya kor uqaadida karaamada xuquuqda sharci sinaanta dadka soomaaliyeed maxaa la dhahaa dadka naafada ahna in waxay dan tusaysaa in maaragtay aan maaragtay diyaar u nahay inaan maaragtay ka shaqaynayno sidii sinaanta xuquuqdooda ka maqan u heli lahaayeen waa arrin farxo waana ilaahay mahadiis waxaana aada ugu faraxsanahay maaragtay ahaan shaqadii aan soo anayna maaragtay maanta in meel fiican noo marayso marka howlna howl kale sii socotaayo howlu way badan yihiin laakiin ay ka turjumaysaa inaan maaragta xukuumad ahaan ka wasiir ahaanan diyaar u nahay inaan maaragta xuquuqda maqan ee muwaadiniinta soomaaliyeed ee nool naafada inaan maaragta ka jawaabno waayahay mudane wasiir marka waxaan ognahay in duruufo badan ay la nool yihiin naafada soomaaliyeed dalal badan oo adduunyada ah oo heshiiskana qeyb ka ah oo hore maray aanu ka duwannahay maadaama burbur uu inagu dhacay marka maxay tahay faa'iidada gaarka ah ee la tilmaami karo ee naafada soomaaliyeed ay ka dhaxlayaan xeerkan
wallahi horta sidaan u hore kugu sheegay waxa waxay helayaan wasaarad iyo xukuumad diyaar u ah in baahida iyo maaragtay dhinaca shaqadoo kale in markuu naafo yahay shaqooyin badan ayuu qaban karaa oo ma aha qof meel iska joogi kara dad dad badan oo waxbartay ayaa jiro marka in naafanimada lagu he lagu maaragtay ay ku heli waayaan xuquuqda la mid ah muwaadiniinta kale wax waxa waaye diintana kasoo horjeeda dastuurkeena kasoo horjeeda shuruucda noo deganna kasoo horjeeda marka dhinaca shaqadoo kale waxay u fududaanaysaa in xuquuqdoodii ay ama qoondo oo shaqo kasta oo maaragtay dowladda ma hay-adaha maaragtay oo sharciga marka oo sharciga oo xuquuqda dadka naafada marka aan soo dhammaystirno arrimahaas oo dhan oo kusoo jawaaba in maaragtay private sectorka dowladda xafiisyadeedoo kale dhan inay xuquuq ku yeeshaan ee shaqooyinkooda maaragtay aqoonta ay ay leeyihiin ay sida caadi ula tartamaan waxay kaloo ay abuuraysaa in maaragtay ay ay maaragtay hadda kasoo qaadoo kale waxaa dhici kara xafiisyo inay jiraan aysan dadka maaragtay naafada aykarin marka sharcigaas wuxuu ka shaqeyn doonaa sharciga aan soo sore in meel alla meeshii maaragtay maaragtay shacbiga ha noqoto meel dadka ay xafiisyada dowladda ha noqoto meelaha caadiga baraha oo maaragtay in loo suubiyo lagu qasbo in maaragtay ay helaan fursad ay ku geli karaan waxaa jira wax dhibaatooyin badan oo dadka naafadu ay maaragtay oo adiga iyo anigaba aanan fahmi karin laakiin iyaga maalin kastalihiin waxaa uu feejignaan ayaa bilaabanayso marka waxaan isleeyahay mid kale dowladaha sida soomaaliya oo kale oo kasoo kabsanaya dagaalada waxaa jiro dadku maaragtay dad waxaa jira ku dhashay naafanimo iyo kuwa maaragtay hadday noqoto ama dagaalada iyo xaaladaha waddankeena kuwa annaga ka jiro kale qofka uu maaragtay ugu dhici karo marka taas taas ayaa keentay inaan maaragtay mas-uuliyad maaragtay ka badan aan isa saarno sababtoo ah dadka naafada ah maybe waddankeena way ku badan yihiin ama way way way korayaan way way kusoo badanayaan marka intaasoo soo duubi waxaan di diyaar u nahay inaan si si oga shaqeyno aan ku soconnaa sharcigana maaragtay mardow waa waa ka wada shaqeyn doonaa sharcigaasna ahaan wuxuu noqon doonaa sharcigan wasaaradahoo dhan oo maaragtay sida siyaabaha kala duwan ha noqoto caafimaadka shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda dastuurka intaasoo dhanba inaan maaragtay aan ka wada shaqeyno si muwaadiniinta soomaaliyeed oo xuquuqda dhaqantaha ay u helaan
aada iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka soomaaliya deeqa yaasiin oo qadka telefoonka ee magaalada new york ee dalka mareykanka iigu waramaysay